kulankan oo hay kulan ku hadalaya saameynta walbarashada kaleta isticmaalka aalada social mediaha yoweyba hagaabangaabiyana ururka garab walaar walibana goobro ku hay mas-uuliyiin ku tirsan maamulka koonfur galbeed waalidiin iyo qaybo sharduwan ee bulshada ankoreen gudoomiyaha ururka bilaantee degmada baydhabo marwe hindiye isaaq yaa ku hadlay ujeed kulukuleeyay kulanka weli goobjoogana barnaamijka waxbarashada lanku hadalo sida waalidiinta oonaniskihiro email eraay use bulshada waxbarashada shay qaalin ee walila fadeehin waalidiinta iyo macallimiinta inta iska hirnaadaan si oo walbarashada iyaalshan ogaadaan walbarashada folanbarana oo hindhoole ee siiba gabdho haddana walbarashada sinadkun eeda zaaidag nagadan waalidiinta gabro dhaleen wali kala tali faday si oo mayl eraay use gabroosho hiraabtiyo jikadii hogaleen walaasha korsadan gabroosho mayl eraay walbarasha diraan macnaha aan erna walaagasayda walbadan oo wacyigelin ee laka soo beed geeki marida jaahilnimiha ay gabarto idda laka reebo jari meegelka walbarasho la diri jari maadaama oo walaagasa wacyigelin wacyigelin badan laku soo beed maadaama hata gabro meegelka bu ku sareeyaan oo mayla eraay usu intaas dhan wacyigelin badan iyo waalidiintii iyo bulshadii oo katii iyo macallimiintii iyo malaaqi dadkii dhan isla wada kaheen dhanka kalehana ku mid ee waalidiintii ku qayb galeen yaa ku hadleen in kulankan uu seeyey ku muhiimad gaareen leh ardayda soomaaliyeed iyo guud ahaan
guruubkun oo barnaamijkun wada eeda angmaha siiyey ee sida malaaga horta in sheegay dadkagu wiino hoolo lan sheeg koro walka uga wada kor geeka dawladdii fiiriyaasoo taleed galantiya lakulubahay korontadiya fiiriyaas haddadu waayte walbarshadii haddadu waayte iska dayan waan kuliyo biyoogina haddadu waaye dawladdu isku roogdalema maduu magaaga yab dad kale ka dhagda dhagan magaagani haayan dhagankiina dad kale wada walaa aan hanfara galateen baa la leeyey walbeese la aruuriyey waaba ujeedo kale baa la kuliyey barnaamij kale jar meel kale laku haysan madun un o talada korno dawladda anon tortib in taliyaas ilaahay na deersi un orda tumon in dhowr sano dawlad ano walaa un haddi geek barayfada nin argaladeeyaano koronto in haddadu waynay biyo in haddadu waynay walbarshada in haddadu waynay nasiib dorro jeertu aha may waha walaan waqtigii habilaad kasi weligay mehelmaamo b b c wali laka sheegay madi mobiilun qariibaan hormuud weliba meelaan dhisine intaha galaasi madaxweyne madaxweyneyaal ku adaga jaraanga la eri b b c laka sheegay ma eynga la eri ganacsiga waa la eri jaamarkaasaanga la hawedi walla hakubaaran degay qoboron fadheetay adduunyada hakubaaran degay laka argaladay muslimiinta maskantiyo oyaalka muslimiinta laka argaladeeya wahaaye marka aan fiirsada hadda kaamilka un hadda awlaada eedayaan madii un meelo seeno un galabti tukano masalaadi tukano walkaasta amant intu kitaabka qaadana jizaago ama xisabku hadda akrifani mobilka furaani oo kuma hakadi barnaamij elan hadda akhwaano unugi oo deedaan tan roogdoba barnaamijkan meeliseeday owlaadi yar may nagadaan oo masqantiyoba maaba andeerin walaas saas oo kale gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee degmada baydhabo ayaa ku hadlay kulanka wali xusid mudan ahaa dhowr sano ku hor tababaro sharduwan wali lahasii ahee ururada sharduwan ee magaalada baydhabo sida isxilqaanka ee ka shaqeeya tababaradaas markay qaadadeen uli jaanis linsey in la dhiirigeliyo iyo naftirshob walaayo lahabari in bulshaado kale sii diirsiya walyaro oo walisey marka walaay howlugaasiti ayoo kaqowda fadeen dad shalayba marka isxilqaan ka shaqeeyeeno wadankan dee ka hormaryaayeen geeka hoob walyaro oo mayle raay beese la sii oo dalka ka hormariyaa leer marka wali maleese ini oo sila fadaay isiku sii fayl iniyo howlaasiti qowdeen waana rajayan insha allahu dhammaan intayba ururada ee oon ka horeeyaan ururka garab walaal sila fadaa inayo waxaan ku baha doonaa rajayan unuuna haddii unan hoggaanka dhallinyaradii degmadii baydhabo way ballanqaadane allaala ideeba magaaladan baydhabo i guutahaan koonfur galbeed adeegyo horumare ee sharduwan uun wadaan ina sidhow unkula shaqayno bilaa shuruudka la shaqayno rajayan ilaahay idin sheeg ka dambeyntii gudoomiyaha ururka garab walaal saliimo sheekh shuceeb iyo weybayo ka dheeraday sababta sheentay in kulankunyo ka gobodan magaalada baydhabo kaas oo ee lanku hadalaya caqabado badan oo sheeno kore in ciyaal dhifotar naydaan mise walbarasho waayaan mise walbarashadii laku ogiyo iyo micnaha banaanka unku bahaan iyo caqabado oyo olan leto social media marka social media kolley sidauna ogna maybahaa lan walba si is-uun ku faa'iidaysado laakiin ciyaalka yaryarka oo under ageka ah oo iskuulaadka dhikadaayaan da-dio eedan yarta caqabad wiinga kula kulamaayaan marka muhiimadaana may bahaytay inay oo social media caqabada ka iya walbarashada mise meel ay raayeen een faa'iido aan leeyahay haddii oo caqabad kala eegaan leeyahay walbarashada sidee lanku horseedo karo sidee oo micnaha in la laki- la niskihiro karo waalidiinta iyo maamulooyinka iyo iskuulaadka iyo ururada bulshada qabangunaada koraan doorka iyo ka leeyihin maata oo aanay oo odayaal dhaqameedka mise eldariska inay caqabado bulshada iyo ka leeyihin domaade laangnagada dhiniga walbarashada door noocay kala haado koraan oo aanay odayaalka dhaqanka tan kale een mayba unku hadalaanay sidee oo laka hormari karo walbarashada marka een dad badan ku qayb qaadaday ku- fikir badan la ku dhiibaday